bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdu lilaah rabi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaahi sala allahu caleyhi wasalam waa dhacdo ilaahay fadligiisa ilaahay suuro geliyey ilaah uga mahad celinaynaa in maaragtay shalay ay gacanta mujaahidiinta kusoo laabatay degmada moqokori oo ugu yaraan ku dhowaad saddex sano ku dhowaad ay murtadiin iyo gaalo iyo maraykan iyo bakti ay deganaayeen waa ilaahay fadli subxaana wa tacaala ilaahan ugu shukrinaynaa ilaahan ugu mahad celinaynaa subxaana wa tacaala hadda wixii diyaarado daronis maraykan ahaa iyo wixii diyaarado etoobiyaan ahaa iyo wixii lagu waardiyeynayay iyo maanta sambaloolsho iyo cali jeyte iyo way ka carareen meel ay joogaan lama yaqaano dadkoodiina jahanamay ku shubeen waxaa maanta fiirsanay oon aada ula yaaba maaragtay shalay mid qaylinaya oo xildhibaan la yidhaahdo cabdilmaalik oo meelaha ka qaaqleeyaan maanta fiirinayay dadkiina jahanamay ku shubeen oo halkaasi uga tageen waa biiro qaatayaal cabdilmaalik iyo cali jeyte iyo sambaloolshe iyo kulli dabageed iyo dadkoodiina jahanamay ku shubeen haddee aakhirana ma jirto qabiil iyo tol iyo midna ma jirto nin walba wuxuu shaqaysoo helayaa in maanta ilmihii inay debla geliyo oo maraykan iyo amxaare iyo kulli hadda waxaan dhegeysanaya mid dhahaya maaragtay anaga etoobiya ma gelaynaaba gelinka shanaad ayuu maantadaanu hadlaya kii haysta muxuu ahaa cismaan cismaan muxuu ahaa kii tarde haystay anaga waxaan gelaynaaba werkilinka shanaad ama gelaynaaba maaragtay ka daro dibi dhal ayaa soo socota maaragtay marka waxaan leeyahay maaragtay ha laguwana qaato in la dagaalana ilaahay diintiisa lagu dagaalamo aanan waxba lagu keenaynin aan leenahay insha allahu tacaala waayahay waxaad ka warqabtaa in dhowaanahan dagaalada xarakada shabaab almujaahidiin ciidankeeda ay sii xoojiyeen ay uga jiraan gobolada dhexe hiiraan iyo meelaha lamidka ah maxay ciidanka mujaahidiinta uga dhigan tahay in ay gacanta ku dhigaan degmada muqokori ee beriga hiiraan bismillaahi raxmaan raxiim waxay uga dhigan tahay meel shareeco ilaahay lagu xugmayey oo dad muslimiina oo joogeen oo gabdho wanaagsan oo xijaaban ay joogeen oo caruur waxbaranayso oo dugsiyo iyo diin iyo ku jirta ay joogeen oo cagta la mariyey oo fisqi iyo jaad iyo balaayo qur laga jegay ayaa maaragta laga saaray oo naf iyo maalba loo huray oo intaa qof u shahiideen waxay uga dhiganta marka guul ilaahay subxaana wa tacaala keenay ku shahiideen inuu ilaahay subxana wa tacaala gaala waddanka xurayana ilaahay jannatul fardows aan uga rajaynaynaa keenay ku dhaawacmana ilaahay wanaag baan uga rajaynayaa marka waa guul weyn waxay uga dhiganta istaraatiijiya dhulkii shareecada lagu aqmaya maalintaas ay soo gelayeen saddex sano ka hor maalintaas wilaayadu raashin iyo adduunya ka bixinaysa waaligaa dhex taagnaa wax badan baa dadka uga dignay si gaara ee waaliga wilaayada hiiraan xafidahullahu sheekh guuleed abuunabxaan ilaahay hadhow runtii wuxuu u jeediyey dhowr jeer baaqiyo aad iyo aad wanaagsan oo qiiro leh oo saamayn leh oo danqasho leh oo aad iyo aad buu u jeediyey laakiin dad shayaadiina oo murtadiina oo biiraqaatyaal ah ayaa qadka ka bixiyey maaragtay hadda iyo danna waxaan dhihi lahaa weli waxaan leenahay toobada way bannaan tahay toobadu waa furan tahay wax badan maba harinba intaa harta waxaan leenahay war haladaba qabta etoobiya waxba ha aadinine waddankiina imaada qoryahan iska dhiga toobadu waa idiin furan tahay maxaa u dagaalanteen cid indhehiisa ma laha wax hantidiina taabana ma laha wax xoolihiina taabana ma laha imaada nabaddii iyo barwaaqadii iyo caanihii iyo dhulkii macaanaa iyo geedihii macaanaa u imaada waad aragteen in dabageed iyo sambalooshe iyo cabdilmaalig iyo bakti aysan meel idin gaarsiinaynin intiina hartay caruurtana soo celiya duurka iyo biyaha ka soo celiya rafaad ka soo celiya intaasaan dhihi lahaa ma aragtay laakiin waa meel istaraatiiji ah awal istaraatiiji bay noo eed weligeedna way noo noqon doontaa insha allahu tacaala islaam iyo raaya iskala haddan raaya islaamka ku noqotay waana ilaah maadi subxana wa tacaala
ku dhowaad toban deegaan oo hal degmo ay ku jirta iyo xarakada shabaab almujaahidiin shan iyo afartankii maalmood ee lasoo dhaafay gacanta ku dhigeen dowladda federaalka maxay uga dhigan tahay in deegaanadaasi dhan ay hadda gacantooda ka baxeen xili la ogyahay in taageerada shisheeyaha isdabajoog ay u helayeen bismillaahi raxmaan raxiim horta waxaan dowladda a ku sheegaysaan runtii waa waa waxa laga yaqiiqsado oo dowladna ma istaahilaan karti iyo raganimo iyo dagaal iyo midna ma yaqaanaan waa kala cararayaan hadda maantadan wuxuu dhahay kii tarda haystay xabadda markay bilaabatay dowladdii ciidamada waa kala cararayn maxaas kala cararayn waa kala cararayn shalay waxaa soo cararay shuuti iyo waxaa soo cararay kii kale ayaa kdawaa ka cararay oo maaragtay cagaha fara ka jeeray horta waxaa marka dowlada ku sheegaysaan ma ahan wax karti iyo ragnimole waxa meesha waxay ku joogaan ummaddu waxaan rabnaa anaga iyagoo wax gaarin oo dhib gaari inay maaragtay ay ka nabad gasho laakiin kuwan waxay qaban karaan waxay sameyn karaan midna ma laha waxay isku waardiyeynana waa shalay waxa maqla ayagoo bari ah oo dhaha burundeysow jidka noo xer burundeysow xagga noo tago burundeysow hanaga tegin oo u shiraan fiirsanaya aan la yaabay maaragtay marka waxay u dhigan tahay nasriga waxaa iskale ninka qalbi iyo niyad iyo haysto kalsooni alla haysto oo u cadda wuxuu u dagaalamaya laakiin xasan garguurta waxaan jeebka ku shubanayaa wax uu karti karaban ma laha ciidana ma jiro ciidan inta ka qaxay moqokori ka qax meesha la yidhaahdo aadan yabaal ee lugeeyey ee halkaa ka baxay ee soo wareegay ee soo maray galgaduud ee halkaa soo maray haddii karti iyo meelay qabsaan ma laha waxaan daqiiqada iyo maalmo qaadanaysan biidnillahi alkariim waxay kartahaya ma laha sideedaba murtad waxaa u qoran inuu jabo inuu dulooba u qoran taa meel iga qor aniga hadalkaa meel ku qora murtad inuu guulaysto marna ha filna insha allahu tacaala